إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerar kala duwan dad ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay somalilan ayaa maanta la aasay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale dil bareer ah u geystay qof shacab ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sanadkii tegey dad ka badan shan boqol oo ruux oo xoolo dhaqato ah ayay wilaayada jubbooyinka u qabatay dowro iyo howlo caafimaad oo qayb ka ahaa mashaariicda wilaayada meydka madaxii xarunta codbixinta doorashooyinka kenya ayaa laga helay meel u dhow xadka u dhexeeya tanzaniya iyo waddankaasi waxaa laga cabsi qabaa in kenya ay ka dhacaan rabshado uu dhiig badan ku daato xili dalkaas ay ka socdaan dibadbaxyo iska soo horjeeda intaa waa qodobada warka waxaa idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerar kala duwan cali aadan xasan ayaa warkaasi soo jeedinaya askar etoobiyaan ah ayaa ku dhintay weerar duqeyn ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka baay tiro madaafiic ah ayaa ku hobatay dhufaysyada xabashada ee degmada bardaale waxaana ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale dadka ku dhaqan degmada bardaale ayaa sheegaya inay maqleen jugta madaafiicda ee lagu garaacayo ciidamada etoobiya guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayahan kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in qarax lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxan oo ka dhacay saldhigga galbeed ee magaalada ayaa waxaa fuliyey ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona si gaar ah uula egtay meel ay ciidamada saldhigga ka joogeen ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay qaraxan dhacdada kadib ayaa waxaa saldhigga isku wareejiyey ciidamo kale kadib markii uu soo wajahay qalqal badan dad ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay somalilan ayaa maanta la aasay zakariya cumar ayaa ka waramaya dadkan ayaa ku dhintay dibadbaxyo rabshado watay oo dhowaan ka dhacay somalilan kuwaas oo looga soo horjeeday hogaamiyaha maamulkaasi muuse biixi islamarkaana ay horboodayeen xisbiyada mucaaradka ee maamulkaasi waxaana maanta lagu aasay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay dibadbaxyadaasi magaalada hargeyso dadkan maanta lagu aasay magaalada hargeyso ayaa waxa ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ay geysteen dibadbaxyadii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay somalilan kuwaas oo waxyeelada ay geysteen ay isugu jireen dhimasho dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeed ee soo gaaray dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida warbixintan uu ku eegayo mahad cubeyd dowladan diiniga ah oo socotay muddo saddex maalin ah ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda wax ka barata madaarista kale ah macadka qurduba iyo alqamar oo ku yaala degmada buurdhuxulle ee wilaayada bakool ugu horeyn waxaa hadlaya qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay dowladda waxayna wax ka tilmaamayaan qaar ka mid ah duruustii ay qaateen intii ay dowladdu socotay
magacayoo leerow axmed maxamed yuusuf anoo kusooda ardayda madarasada alqamar magaalada buurdhuulna beryaalka wantwaliban kusoodeen dowro sootii saddex maalmood oo geedka xafladii laa gebgabaayay dowradan waliba kufaa'iidnay ardaydii lamaada madrasada maahadka qurduba iyo madrasada alqamar oo isdhex galeen barasho wanaagsan iyo mas-uuliyiin kusoota maktabka tarbiyatu tacliim uunu baranay culuumadii walaaniin dhakaayeen walbadan kufaaidni walana kufaaidni waliba kumuda alwalaa walbaraa anoo mahay dhara zeynob cabdiraxmaan maxamed meebageega xafladeedan fadhiina dowlahanin gebgabeed madarasada meba macahad alqurduba lidarasaat alislaamiya waalculuum alidaariya iyo walaayati bakool alislaamiya fii muxaafadati wajid fii buurduxunle meeba dowladana walbadaa ku faa'idaysani meeba kumadahaye waqtiga in la ilaaliyo khasaa'isulwaqti iyo walbadaa ku faa'idaysani juhdiga ay bixinayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wuxuu soo jiitay qaar ka mid ah waxgaradka degmada buurdhuxulle waxayna ballan qaadeen inay dhaqangelinayaan wixii lagu ballamay maykalan mahanagaane maktabka oo tarbiyad i tacliinta harakatu shabaab almujaahidiin late maybwaaha ilaa mantuulula ku bilaw ilaa harakatu shabaab almujaahidiin ku deeraw maybwaaha sagoone yaanka mahanagaane may weelay maybana tuseene ini dadka muslimiinta ee dhatiyo walbarashadiyo tayaysada koran iska falnaada koran isjiheeyi koran aran oo eedi eediinka farahaw taasna maybwaaha maybasan lenaa ilaahay maybwaaha walbadan walbadan siinka jaaziyi uftigi nin kooyay oo arti nin haayay beryaalkan intiis magaalada roogina intaas oo shaairada ku dareeren jazakumullahu khayr yaasan lana isguul ardaytiyo oo wada jare oo la tarsiyay mahanmar laakiin tartan jaraay banaanku way dhakaay dugsiyadu way dhakaay laakiin oo wada jaraan ilaan wala wada jarka lahanka bandhakii dadkiin qaabalsanaayi ya ilaahay nin sheeni geeka nin bilaawe ilaahay nin kulmi ya kama hasan marar badan ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta shabaab qabtay dowraad kala duwan oo kor loogu qaadaya aqoonta bulshada ku nool wilaayaadka sanadkii tegey dad ka badan shan boqol oo ruux oo xoolo dhaqato ah ayay wilaayada jubbooyinka u qabatay dooro iyo howlo caafimaad oo qayb ka ahaa mashaariicda wilaayada maxamed daahir ayaa ka waramaya sanadkii tegay ee lasoo dhaafay wilaayada jubbooyinka waxa ay ku mashquushay oo si weyn ay usoo dhowaysay xoololay iyo reer guuraa badan oo abaar darteed kaga soo tegay dhulka lagu gumaysto soomaalida ah ee ku jira gacmaha kenya iyo etoobiya kuwaasi oo usoo naq raacay wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa qaybta saddexaad waraysi dheer oo laga qaaday waxa uu ku sheegay in biyo badan oo ku socday badda ay hakiyeen si xoolo dhaqatada ay uga faa'iidaystaan waxaa loo toofiiriyey dadkaasi in biyo ay helaan in xataa lagta caanoo leh biyihii badda ku socday wilaayadu ay xakamaysay la hakeeyey biyihii si ummadda ay uga faa'iidaystaan saasoo kale meelaha qaarkood oo dhashigyada ee biyola'aanta ahaa waxaa la keenay matooro waaweyn oo biyaha lagu bangaraynayo ummadda si ay uga faa'iidaysato howlahaasi waxaa barbar socday howlo dacwo iyo mid caafimaad oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan shan kun oo ruux dadka ay dowraadka u qabteen waxa ay gaarayaan shan kun laba boqol toddobaatan iyo sideed qof ayay la kulmeen ayna waxbareen oo ah dadkii reebaadiyaha ahaa waxa weye xoolaha la socday waxa weeye dawooyinka ay wadeen ee dadka waxay ku daweeyeen kun toddoba boqol iyo labaatan qof ayay waxa weeyaan dawo ay siiyeen ilaah baa dawada haya saasoo kale xoolaha la daweeyey waxay dhammaayeen geela markii la fiiriyo toddoba kun siddeed boqol iyo siddeed neef oo geela lo-da sagaal kun saddex boqol labaatan iyo lix neef oo lo ah xagga ariga soddon iyo kow kun lix boqol toban iyo saddex neef oo ariga ayay waxa weye dawo ay siiyeen aad iyo aad baana looga faa'iiday sanadkii lasoo dhaafay waxaa lagu qiimayn karaa mid ka mid ah sanadihii wilaayada jubbooyinka soo maray ee ugu mashaariicda badnaa waxaa la qoday ceelal badan sida uu tilmaamay abuu cabdalla ceelashii laga qoday degmada saakow oo kale saasoo kale laba ceel baa laga qoday juwaari oo kale waa laga qoday naasiriya laga qoday xagar baa laga qoday deegaanka raddiile weliba mashruuc weyn baa halkaas ceelna waa laga qoday mid kalena haddaa la qodayey waxaa kaloo la sameeyey micnaha mashruuc halkaa ka baxaya ilaa arabow gaaraya oo loogu talagalay konton kilomitr biyaha in laga gaarsiiyo deegaankaas ayaa hadda gabagaba ah saasoo kale galshi abikar ayaa waxaweye ceel riiga laga qoday dhammaan ceelashaas ceel gacmeedya ma ahayn waa ceelal riigaga ayay ahayeen waana lagu najaxay ummaddana way ka faa'iiday dhanka adeegyada caafimaadka ee bulshada maxaa horumar ahaa oo ay gaartay wilaayada jubbooyinka waa kan abuu cabdallah sanadkii lasoo dhaafay waxaan la sameeyey isbitaallo waaweyn sida isbitaalkii bu-aale oo dib loo dayactiray dib loo shaqogeliyey dayactir weyn lagu sameeyey dhaqaatiir la geeyey qalabaan la geeyey dawo la geeyey weliba free ah oo lacag la-aan ah ummadduna ay ka faa'iidaysanayso alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa kaloo ka mid ah degmada jilib sanadkii lasoo dhaafay waxaa la odhan karaa juhdiga ugu weyn waxaa lagu baxshay isbitaalka weyn ee degmada jilib in wilaayada ay u dhistay bulshada iyadoo gacana ay ka siinaysa xarakada shabaab mujaahidiin hal qarash ummadda lagama qaadin bu-aale iyo isbitaalkanba kulli xarakada ayaa lacagta bixisay qalabeyn hadday noqoto dhisma hadday noqoto kulli waxa weye musbaar allaha ka dhigay ummadda lagama qaaden haddana maanta miro dhalkeedii waa la arkay sanadkaas gudihiisa ayaa la dhisay lana furay alxamdulilah rabbialcaalamiin ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale dil bareer ah u geystay qof shacab ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mar kale iyo mahad cubeyd magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa dil loogu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda qoys danyar ah wiilkan oo lagu magacaabi jiray maxamed sulaymaan ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo si bareer ah rasaas ugu furay kadib markii uu wiilku isku dayay inuu ka celiyo askariga wiil curyaan ah oo uu dhibaataynaye ehelada uu ka dhashay wiilkan oo da-diisa lagu sheegay labaatan sano ayay dhacdadan saameyn adag ku reebtay maadaama uu ahaa wiilka keliya ee reerka u dhaqdhaqaaqaye marka laga soo tago dilka uu geystay askarigan ka tirsan dowladda federaalka qaar badan oo ka mid a ehelada wiilka laga dilay ayaa tabanaya cadaalad darro badan oo ay kala kulmeen dowladda federaalka waxayna sheegeen in askarigii dilay wiilkooda uu marweliba hormarayo albaabkooda falahado oo waxnuu qabnoy male godka lacaga ku iibsan haddaan haasaleen culya haddaan meydkii sariir manoo saarnaaleen baawur waxaan ku saaran mahaasana meeshaana kurfaasana ku silacsana aabeenna waa dhintay hooyadeen ilmaa waamana haasataa xabadaa loo dhufti xabadaa loo dhufti gacanka gardarana dishi yaa cadaalad dala aa loo dili yaa gacanka gardarana dishi yaa wax ana awooda mal waxaan haaya male yaa ilaa ilaa xiliyaala joogtati ama malmoodkii sariirta sii saariya yaarkee nin askari aa dili oo militari ah aa dili sidoo kale qaar ka mida walaalada wiilkan la dilay ayaa tilmaamay in dilka loo geystay walaalkooda uu sabab u noqon karo in ay dhallinyaradu iskaga tahriibaan waddanka
marka hadda waxaan la dilay niman dhar askari wataan ma shuftaa ma ciidana waxay yihiin ayaga ma ogyihiin ma naqaano hadda haddana annaga waxaa dhicaysa dharka ciidanka inaan ka amin baxno aan ka cararno waayo ayagaa mana dilaayo cadaaladana ummadduun inay u wada dhacaysaa haddana cadaalad aan jirinne runtii waxaan aaminsadaa madaxda ugu sarraytaay hoostegaysaa cadaalad darada annaga waxaan u baahannahay cadaalad haddaan cadaalad la helinne wallaahi cid ku noolaanaysa malaha cadaalad dara sababta waxay kalifaysaa in tahriib iyo waxaas la wada galo dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa mar weliba soo laalaabtaa waxaana ugu wacan in askarta dilalka geysatay aysan jirin cid la xisaabtantaa halka warkaanaad kala socotaan waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan meydadka madaxii xarunta codbixinta doorashooyinka kenya ayaa laga helay meel u dhow xadka u dhexeeya tanzaniya iyo waddankaas maxamed amiin ayaa ka waramaya maalintii shalay warbaahinta gudaha dalka kenya ayaa sheegtay in la helay meydka madaxii xarunta codbixinta doorashadii ka dhacday dalka kenya kaas oo maalmihii lasoo dhaafay la weysanaa ninkan ayaa waxaa la waayey maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay oo ay tirada codbixintana socotay waxaana tan iyo xilligaas ehelkiisu ay ku dadaalayeen sidii ay u heli lahaayeen wiilkooda dhulka keemaha ah ee xuduudda tanzaniya iyo kenya ay wadaagaan ayaa laga helay meydkan sida uu sheegay taliyaha guud ee booliska dalka kenya waxa uu intaasi ku daray in goor dambe ay aqoonsatay gabar walaashiisa ah iyadoona wararku intaasi ay ku darayaan in meydkiisu ay heleen dad xoolo dhaqato ah oo deganaa dhulka keemaha ah ee ku yaalla xuduudda ilaa iyo hadda dowladda iyo laamaha booliska wax war ah kama soo saarin dilka loo geystay madaxii codbixinta doorashooyinka kenya ee lagu waayey nairobi daraad ayay ahayd markii guddiga doorashada dalka kenya uu ku dhawaaqay natiijada doorashooyinka oo uu ka soo baxay william ruuto oo noqday madaxweynaha cusub ee dalka kenya waxaana ku dhawaaqista kadib ka dhashay rabshado aada u xoogan dhanka kale waxaa jirta cabsi laga qabo inay dhacaan rabshado kale kuwaas oo ka dhasha ku dhawaaqista natiijada doorashooyinkii dalka kenya rayla odinga oo lagaga guulaystay doorashadii dhacday shan iyo tobankii agost ee sanadkan ayaa diidan natiijada uu ku dhawaaqay guddiga doorashada waddankaas isagoona ku eedeeyey inuu musuq maasuq ku sameeyey codka doorashada magaalooyinka ay degaan dadka taageersan rayla odinga ayaa dhigayay bannaanbaxyo waaweyn waxaana la arkayay ciidamada ammaanka dalka kenya oo dadka kala hortegayay rasaas iyo hubka lagu kala eriyo mudaaharaadayaasha xaaladda waddanka kenya ayaa laga dayrinayaa iyadoona ay jiraan baaqyo caalami ah oo kenya uga imanaya waddamada reer galbeedka kuwaas oo dadka kenyaanka ah ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan islamarkaana u hoggaansamaan go'aanada ka soo baxaya guddiga doorashada waddankaas warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa